taqsiimuhu ilaa dalabin wa gayri dalabin inshihii ayaa la qaybinayaayo dalabi iyo hayru dalabi loo qaybinaya alamila axiba ligayrika maa tuxibu linafsika min kalaami alxasan radia allaahu canhu laa tatlub min aljazaa'i ilaa biqadri maa sanacta weligaa abaalmarin shay adan samaynin lagaa abaalmariyo raadsanin hana dalbin wa qaala abu dayib alaa maa lisayfi dawlati اlyawma caatiban fadaahu lwaraa amda siyuufi madaariba sayfu dawle maxaa ku dhacay maanta oo canaanta la samaynaya makhluuqa oo dhan ayaanu ku furanaynaaye waa seefaha ka sida cajiibkaa wax ugu dhufto eh wa qaala xasaan binu haabit radia allaahu canhu yaa layta shicrii walayta tayra tuhbirunii maa kaana bayna caliyin wabni cafaana alla miyaan helo wax ii warrama ama shimbiruhuba ay iga warramaan wixii ku dhacay culimmadaa wa qaala abu ayib yaa man yacizu calaynaa an nufaariqahum wijdaanunaa kula shayin bacdakum cadamu ninka inaannu kala tagnaa ay nagu culus tahayow haddaynu kala tagno wax kastoonu hellaaba la'aanta noogama duwano wa qaala simatu bnu cabdillaah binafsiya tilka alarda maa adyaba alruba wamaa axsana almustaafa waalmutarabbaca naftayda ayaan ku furani dhulkane alla maxaa meeshiisa sare ka udgoon maxaashe meesha sayfka la dego ka qurux badan iyo rabiicaba buu leeyahay wa qaala aljaaxid min kitaab ama bacdu fa nicma albadiilu min azallati اlictidaar wa bi'sa alciwadu min atawbati اlisraar intaa kadib buu yidhi waxa bedel loo qaato waxa ugu wanaagsan zallada iyo dhacdadana laga bedel qaataa waa ictidaarka waxa ciwad loo qaato waxa ugu xuni towbadana laga ciwad qaataana waa israarka ruuxoo ka towbo keeni waaya wixiisii wa qaala cabdullaahi bnu daahir lacamruka maa bilcaqli yuktasabu alghinaa walaa biiktisaabi almaali yuktasabu alcaqlu cumrisiintaadan ku dhaartay caqliga laguma helo haninimiya maal badnaan maalka badanna caqli laguma helo midna midka kale kuma dhexalsiinayo kuma gaadhsiinayo wa qaala durumma lacala inxidaara damci yucqibu raaxatan min alwajdi aw yashfi shajiya albalaabili ilmadaa daadanaysa waxaa laga yaabaa inay la cidhbinayso raaxo xagga jacaylka ah ama meeshii gubanaysayba inay daweyso ayaa laga yaabaa ilmadaasi wa qaala aakhar casaa saa'ilun duu xaajatin in manactahu min alyowmi su'lan an yakuuna lahu gadun nin miskiinoo wax ku weydiistay haddii aad waxaa siin weydi inaad berri adiguna qacanta hoos dhigato ayuu mudan yahay waxaynu arkaynaa inshihii khabarkii waynu ka soo baxno wada weydeen tacriifka inshaha iyo khabarku ay kala leeyihiinna waynu soo sheegnay tacriifkii khabarka iyo tacriifkii inshaha mid kasta waynu soo tilmaannay iminkana wuxuu doonayaa sheekhu inshaha waxaa la yidhaha inuu inoo qaybiyo imshaha inshaha wuu iska tiro badan yahay waxaa loo qaybiyaa marka koobaad mid dalabiya oo wax lagaa dalbayo iyo mid hayru dalabiya oon waxba lagaa dalbaynin labadaasaa inshaha loo qaybiya midi waa dalabi oo adaa wax lagaa dalbaya midina waa hayru dalabi oo waxba lagaama dalbaya waa inshee aan dalab ahayn weeyaan labadaasaa loo qaybiyaa inshihii dalabiga ahaa buu inoo soo horraysiiyo wuxuu yidhi axibba la jeclow ligayrika cidda aan adiga ahayn maa tuxibu linafsika waxa aad naftaada la jeceshahay axibba ligayrika maa tuxibu linafsika halkaa inshaa yaalla inshahaasi waa dalabi waxaa lagaa dalbayaa inaad naftaada la jelaa la jeclaato inaad kayrkaa la jeclaato waxaad naftaada la jeceshahay waaba xadiid nebi macnihiisa ayaa noocan ahaa salawaatu ullaahi wa salaamuhu calayhi axibba ligayrika gayrkaa la jeclow maa tuxibu linafsika waxaad naftaada la jeceshahay haddaadan doonayn inaad xaasid noqoto xasadkana waynu ognaho diinta wuxuu ka reebaaba ma jiro xasadku alxasad yaakulu alxasanaat kamaa taakulu naaru alxadar alxasad huwa daau lxallaaq waa cudurka sida fiican wax u xiidha khatarta ah ee sida cajiibkaa wax u xiidha wuxuu xiidhaana timaha maahae waa diinta diintuu si cajiiba kaaga xidhaya xasadku diinkuma reebayo xasadku alxaasid caduwun caduwun lilaah walinafsih xadiisulqudsigii baynu garanaynaa ilaahay uu lahaa ninka xaasidkiihi aniga cadowgayga weeyaan hayru raadin biqismatii allatii qasamtu bayna cibaadii waayo wuxuu ka cadhaysan yahay uun qaybtii ilaahay uu ilaahay makhluuqa u kala qaybiyey haddaba haddaadan doonayn inaad xaasid noqoto axibba ligayrika maa tuxibu linafsika hadday tahay caafimaad iyo maal iyo qurux iyo dad iyo wax kaste hadday tahay saaxiibkaa la jeclow inaad wax kastoo wanaaga inuu isna helo wax kastood naftaada la jeceshahayba la jeclow halkaa amar baa yaallo waa axibba min kalaami alxasan radia allaahu canhu kalaamka noocaaya waabad kolka horeabaad sii garanaysaa nin kollaba cajiiba inuu ka soo fulaya xasan ibnu cali ninkii la odhan jiray sibtu rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam ninkaa ayaa hadalkan iska lahaa wuxuu ahaa ninkaasi nin sayida buu ahaa oo aad iyo aad u dulqaad badan fitanka iyo dagaalka iyo seefahana aad uga soo hor jeeda u necab waynu garanaynaa wakhtigii mucaawiye khilaafadaba ninkii ka degay weeyaan wuxuuna uga degay uu yidhi anigu waxa madaxweyne iyo khaliiftoona ummadda ka noqon maayoe ninkaa odaygaa u daayo wuxuu yidhi wuxuu doonayay ummadda kelmaddeeda in la mideeyo qitaalka ummadda dhexdooda ka dhacayana layskaga tago fitanku markay bilowdeenna dee asxaabta waynu garanaynaayo ragga barhkood baa kaana la tukanayey kaana cuntada la cunayey kaana la qadaynayey labada nin ee islaynaya dagaaladii ugu xunxumaa rag waxaa jiray caan ahaayoo la garanayo asxaabta ahaa abi hurayra inuu raggaa ka mid ahaa baan filaya kaana salaadduu la tukan jiray kaana uu la qadayn jiray labada nin ee islaynaya uu kaftan badnaayo kolkii lagu yidhi war waa sidee arrinkaa maxaad u samaysayna hebelna uu salaad macaan yahay buu yidhi ninkanna xagga kale qadada ayuu yar rahaa kolka saasaan kanna ula tukanaya kanna ula qadaynaya arrinku noocaa ma ahayne uu sheegayaa kaftan bay ahayde waxay ka ahayd inuuna inaba waxaa isaga una kaga jirin ayuu kaana ula socdaa kaana ula socdaa kolkaa asxaabtu cajiib bay ahaayeenoo noocaas ayay ku dhaqmayeen axibba ligayrika maa tuxibu linafsika gayrkaa la jeclo waxaad naftaada la jeceshahay waa amar min kalaami alxasan radia allaahu canhu laa tatlub ha ka rajaynin ama ha ka dalbin min aljazaa'i abaalka xaggiisa ilaa biqadri maa sanacta waxaad samaysatay qadarkiisa mooyaane weligaaba haddaanad u camal samayso camalkaa dee abaalkiisii wax ka weyn ha filanin buu ku leeyahay laakiin ilaahay waad ka filan kartaa subxaanahu wa tacaala makhluuqa waa ceeb oo ka filan maysi wixii makhluuqa aad u samaysay hadday kaa abaaliyaan dee waxaad u samaysay wax ka weyn inaad ka filataa waa gardarro bale abaal oo dhan baadan makhluuqa ka filanaynba laa nuriidu minkum jazaa'an walaa shakuuran laa tatlub ha ka dalbin min aljazaa'i abaalka xaggiisa ilaa biqadri maa sanacta wixii aad samaysay adigu qadarkiisii mooyaane kolkaa jazaha laguu sheegayaa ha u fahmin khayruun inuu yahay sharkana waa la yidhaahdaa oo haddii ninku jazaaka allah ku yidhah jazaaka allah kumana ducaynin kumana habaarin jazaaka allah kolkaa wax laysgu yidhaahba ma aha hadduu jazaaka allahu sharan ku yidhaah ilaahay shar ha kugu abaaliyo weeyaan de oo taasi waa habaaraynu garanayno haddii jazaaka allahu khayran lagu yidhaana waa khayr ilaahay ha kugu abaariyo waa duco aynu garanayno laakiin jazaaka allah bartankay ka laadlaadaayo qolana ma aha duciyo iyo habaartoona ma aha jazaaka allah waxaa loo baahan yahay daba inaad tacliiqa raacisid haddii jaza un la yidhaah khayrkiina wuu barhayaa sharkiina wuu barhayaa hadalkanina waa caam oo laa tatlubha dalbin min aljazaa'i abaalka haddii khayraad samaysayna abaalkiisii khayrka ahaa ha dalbin haddaad shar samaysayna abaalkiisii sharka ahaa ha raadsanin ilaa biqadri maa sanacta wixii alaaleedaad u samaysay qadarkiisa mooyaane halkaa dalab baa yaalla adiga ayaa lagaa dalbayaa inaadan dee ka dalbin abaalka xaggiisa waxaad samaysay waxaan ahayn waa insha dalabiya waana qaybtii nahyiga ahayd buu ku jiraa wa qaala abutayib ninkan abutayib la odhan jiray waa ninka aynu garanayne inta badan aynu mutanabi la odhan jiray magaciisa xataa siduu ula baxay la wada garanaya mashhuurka ahaa haniyun can tacriif gabayganuu maalin tiriyey muxuu yidhi alaa maa lisayfi dawlati اlyawma caatiban fadaahu lwaraa amda suyuufi madaariba alaa maa lisayfi dawlati اlyawma caatiban fadaahu lwaraa amda suyuufi madaariban alaa maa lisayfi dawla sayfu dawle maxaa maanta ku dhacay buu yidhi alyawm maanta maxaa sayfu dawle ku dhacay caatibankii oo canaananaya dadka ayaabaan arkaaye ninkii sayfu dawle ahaa maxaa ku dhacay oo xanaaqee maxaa ka xanaajiyey buu leeyahay fadaahu lwaraa makhluuq oo dhan ayaanu ninkan ku furanaynaa alla leh makhluuqa oo dhan ayaanu ku furanaynaaye amda suyuuf buu ahaa seefta ka tegsiiya madaariban meelaha ay ku dhacayso ayuu si fiican ugu tegsiin jiray wuxuu ahaa nin seeftiisu cajiib ay tahayoo acdaada aan reebin buu ahaaye makhluuq oo dhan baynu ku furanaynaaye maxaa maanta helay buu yidhi haddaba halkaa waxaa yaalla inshaa yaalla inshahaasina waa dalabi waana kelimadda fadaahu lwaraa'a fadaahu lwaraa makhluuq oo dhan baynu ku furanaynaa waxay noqonaysaa kolkaa ducaalahu bay noqonaysaa makhluuq oo dhan ilahay idinkii ha lagu furtee ducaalahu bay noqonaysaa haddaynu fadaahu lwaraa ka eegno weeyaan haddaynu xagga alaada ka eegnana waynu heli karnaa laakiin waxaa fiican inagoo fadaahu lwaraada ka eegno alaa maa lisayfi dawla sayfu dawle ninkii la odhan jiray maxaa ku dhacay alyawma maanta caatiban waxbuu canaananayaaye fadaahu waxaanu ku furanaynaa alwaraa makhluuqaanu ku furanaynaa amaa fidaahu furashadiisu alwaraa makhluuqa ha ahaatee amda suyuuf seefaha ka tegsiiye ayuu ahaa madaaribanna ku tegsiiye meelaha meelihii ay ku dhacayeen wa qaala xasaan binu haabit xasaan binu haabitna wuxuu leeyahay beydkan alaa layta wuxuu yidhi alaa layta shicrii walayta tayra tukhbirunii waxa weeye waa awiil waa basiid weeyaan cafwan mustafciluun faacilun mustafciluun faacilun mustafciluun faacilun mustafciluun faacilun يا ليت شعري وليت طير تخبرني ما كان بين علي وابن عفان وبسيط بو نقول يا بحري قاسي وحيد يا ليت شعري alla dareenkaygow walayta tayra alla miyay shimbiruhuna tukhbirunii ii warramaan maa kaana wixii u dhexeeyey bayna caliyin wa bni cafaan caliy bnu abi aalib iyo ibnu cafaan wixii u dhexeeyey alla yaa iiga warrama buu le shimbiruhuna ma iiga warramaan waxaa jira beydkan xasaan binu haabit markuu tirinayey waxay ahayd rasa baroordiiq bay ahayd cumaan ibnu cafaan oo ninkii aynu garanayne dinuurayn la odhan jiray dinuurayn dinuurayn waxaa loogu bixiyey laba hablooduu nebigu dhalay calayhi salaatu wasalaam ayuu guursaday cumaan ibnu cafaan saasaa dinuurayn loogu bixiyo waa labadii hablood jaysh alcusra ninkii diyaariyey buu ahaa ee dee deeqsiga ahaynu garanayno cumaan ibnu cafaan ninkuu nebigu kelmadihii qaaliga ahaa ee taariikhdu in badan ay xustay uu ku yidhi ayuu ahaa waxaad og tahay sirta meesha taalla afarta khulafaa uraashidiinka labadii nebiga sidaad garanaysa uu nebigu hablihiisa guursaday ayaa fadli badnaa labadii nebiga hablihiisa guursadayna waa laga fadli badnaa oo khulaafadu afartaasi labana nebigaa ka guursaday sidaad garanayso labana nebigay ka guursadeen labadii nebigu ka guursaday baa sareeyey labadii nebigu ka guursaday waa ayayo waa cumaan iyo waxau doonayaa cafan cumar iyo iyo abibakar labadii nebiga ka guursadayna waxay noqdeen cali iyo cumaan bay noqdeen haddaba xasaan cumaan baroordiiquu u samaynayey bay ahayd waayo waxaa beydkan ka horreeyey beyd baa ka horreeyey oo odhan jiray man araada almowta sirfan falyati ma'sadatan fii daari bni cumaan ibni cafaana gabay beyd noocaas oo kale ah ayuu ka horraysiin jiray ninka doonaya maanta buu odhan jiray inuu ogaado mowt baraxla ha u qasta uun falyati maqsadatan ma'sadatan fi daari bni cafaana ma'sadadu waa meesha libaaxa badan gabayga halkaasu ka soo bilaabay wuu soo waday soo waday soo waday xasaan wuxuu ku soo gebagabeeyey yaa layta shicrii walayta dayra tukhbirunii maa kaana bayna caliyin wa bni cafaana kolkaa runtii anuu beydka noocan uma arag kitaabkeenani wuu qorayo waayo cali xasaan binu haabit beydkiisii saxda ahaa wuxuu ahaa bal layta shicrii walayta dayra tukhbirunii maa kaana maa kaana sha'nu caliyin wa bni cafaana ma kaana shanu caliyin wabni cafaana halkaa uu yaa-ina leeyahay bal bay ahayd bal layta shicrii walayta dayra tukhbirunii bal hadal buu soo waday idraab buu sameeyo bal hadalkaa iga badaaye layta shicrii alla dareenkaygow walayta dayra alla shimbiruhu tukhbirunii may iga warramaan maa kaana wuxuu ahaa shanu caliyin wabni cafaan cali iyo ibnu cafaan iyo cumaan ibnu cafaan arrinkoogii bal yaa iga warrama buu leeyahay waynu garanaynaayo ragga barhkood baa dee cali dagaalkii sababtii ugu dhacay waynu garanaynaayo wuxuu la jiray bay yidhahdeen kuwii cusmaan dilay waa dee war aan sax ahayn weeyaan labada saxaabina waxay isku qabteen sidaan garanayno arrin yaroo basiida oo runtii dee la kala awili kara ayuu ahaa waayo calina dib buu dhiganayo waxa la taxqiiqsada buu lahaa cusmaan dilkiisa dib buu dhiganayey caaisho iyo ummaddii ay ku jirtayna waxay lahaayeen iminka ha loo qisaaso cusmaan kolkaasay dee yidhahdeen calima ma laha dee tuhmaa timid meeshii tuhmaa timid saasuu u leeyahay alla maana looga warramo cali iyo cusmaan wixii u dhexeeyey dee laba ninoo walaalo ah oo welibana khulafaa uraashidiinkii ka tirsan oo ummadda runtii lagu tilmaamayo qaadadoodii inay yihiin ummadda raggii ugu khayrka badnaana ah waxay ka soo qayb galeen iyo umuurtii fuliyeenna la garanayo dee taariikhdu siday u xustay ayay ahaayeen labadooduba halkaa haddaba inshaa yaalla inshahaasi waa tamaniga walayta dayra tukhbirunii wuu ina leeyahay weeye bal layta shicrii walayta dayra tukhbirunii maa kaana sha'nu caliyin wabni cafaana saas oo aha gabaygu maa kaana sha'nu caliyin oo bayna caliyin wabni cafaan halkuu ina leeyahay sha'nu caliyin wabni cafaana buu ahaan jiray innagu waxaynu uga jeednaa un layta dayra tamaniga halkaa yaalla baynu uga jeednaa wa qaala abu ayib abu ayib wuxuu leeyahay
يمن يعيز علينا أن نفارقهم وجداننا كل شيء بعدكم عدم
wuxuu ka hadlayaa ninkuu ammaani jiray weligiiba sayfu dawlu ka hadlayaa wuxuuna yidhi yaa manka yacizu uu qaaliga yahay calaynaa dushayada an nufaariqahum inaanu faaruqnow ka qaaliga uu yahay inaanu faaruqnow wijdaanunaa helidayada kulla shayin wax kaste aanu helno bacdakum idinka kadib cadamun waaba cadam buu leeyahay adiga kaama marmayno haddii aanu kaa tagnana tegiddaasi aad bay nooga culus tahay haddaad naga tegtid aynu kala maqnaano oo wax kastoo adduunka yaalla aanu helnana waxaasi waaba cadam waxbaba nooguma filla buu leeyahay halkaa waxaynu uga jeednaa inshaa yaalla aan dalabi ahayn waana nidaha yaaman niduhu de inshihii buu ku jiray qaybta qaybta inshihuu ku jiray wa qaala simatu bnu cabdillaah ninkaa gabayaaga ee simatu bnu cabdillaah la leeyahay isna wuxuu yidhi
بنفسه تلك الأرض ما أطيب الرباء وما أحسن المصطفى والمتربعا
binafsihi naftayda ayaan ku furanayaa tilka taa alardu ee ardada ah alla ilaha ardadaa naftaydaan ku furanayaa buu yidhi ardadaa naftayda ayaabaan ku furanayaa maa adyaba alla maxaa ka udgoon arrubaa meelaheyga sare inta badan meesha sare laydhaa ku dhacda cidba waad ogtoo magaaladan hargeysa laftarkeega waxaad iska xiisaysaa in xagga sare laga dego meelaha sare hawadaad iska xiisaysaa maa adyaba arubaa alla maxaa ka udgoon buu yidhi ruba meelaha sare ee ubaxa iyo inta badan dhirtaasi ay ka baxdo meelaha sare ee laydha helaysa maxaa ka udgoon buu yidhi wamaa axsana maxaa isna ka qiimo badan almusdaafa meesha waktiga sayfka la dego sayfku waa dee fusuushan sanadka mid ka mida weeyaan wamaa axsana almusdaaf meeshaa sayfka la degana maxaa isna ka qurux badan buu yidhi iyo walmutarabbaca meesha waktiga rabiica la dego mutarabbac waa meesha guga la degaan la yidhaha mutarabbac lagu rabiicaysto kolkaa dee inagu inta badan dadkan magaalooyinka jooga waxay ku garaadaysteen un magaalo xaafad xaaf meelun ka soo jeedee dadkeenaa reemiiga haddaad dib u egtiin waad fahmaysaa beytkan markaasaad fahmaysaa markaasaad fahmaysaa meel gugii la degiya meel jiilaalkii la degiya meel xagaagii la degiya meel dayrtii la degiya kala leeyihiin kolkaas ay kolba gurigii sanadkii hore ay ka guureen baa u muuqanayo halkan wax kaste uga macaan kolkaasaa laga yaabaa inay waad aragteenoo dee xooluhuba halkay fadhiistaan lagama karo inaad og tahay mooyaane haddaad lo yar samaysato sucu halku xalay fadhiistunba habeenka dambana fadhiisan haddii tusaale ahaan dee xaarkii halkaa uu gaadhayo oo xataa roobku ku da-o meeshaa nadiifta ee bannaankaa ma fadhiisan karo sucub waana isla xeradiisii uun halkii xalay uu fadhiistay cidi ka kari mayso halkaa unbu ka daba fadhiisanaya kolka waa noocaaso meeshii sanadkii hore la degay cid ninkan dee deganaa wax kasta way uga fiican tahay wayna uga macaan tahay halkiinbuu ku noqonayaa taasuu ninkaasi ka hadlayaayo wuxuu yidhi binafsi naftayda ayaan ku furanayaa tilka taa alardu ee ardada ah maa adyaba maxaa ka udgoon arrubaa meelaha sare wamaa axsana maxaa ka qurux badan almustaafa meesha sayfka la dego iyo walmutarabaca meesha gugii la degaba alla labadaa meeloodna qurux badanaa buu yidhi beydkaa haddaba inshaa ku jira inshaha ku jiraana waa maxay waxa weeye tacajub waa ficlu tacajub wamaa adyaba iyo wamaa axsana ayaa ku keli jiray labadaa kelmadooda ficlu tacajuba wa qaala aljaaxid jaaxid wuxuu yidhi min kitaabin kitaab xaggii wuxuu ka yidhi kelmaddaa halkaa min kitaabin uu ina leeyahay waxaa filayaa saqdayari inay ku jirto waayo min kitaabinta macno munaasiba maaha kitaab buu sidaa ka yidhi un macno munaasiba maaha inuu fii kitaabihi kadaa lagu ilaabahay saxdu ama min kitaabihi kadaa ama min kitaabi fulaan kitaabkaagii oo ka hadlaya ninka jaaxidihii wuxuu yidhi waa indhabuur waa nin la yaqaanayo udabada ayuu rigi koobaad ku jiraa ninkani caalamku way u wada bireen wuxuu ahaa ninkani jaaxid wuxuu ahaa nin muctaziliya buu ahaa bale min kibaari lmuctazila laakiin nin adiiba buu ahaayoo adabka looga dambeeyo muxuu yidhi amaa bacdu intaa kadib fa nicma albadiil الله بديلك وناكسنا أبو إلي وحلا بدل قاتا وناكسنا من الزلة سقضضة إيا سمير الحذا لقى بدل قاتا الاعتذار بان هذا أمانة ياي الاعتذار أيانا ما نعلمك خصيصة ياي مركاد معنيني سيد فعلو تعجبك سيدا أنو معنيسي أنا هين ضادو معنيسي خلط باب كشي weligaa iska ilaali tabtaa imikaan kuugu macnaynayo tabaan ahayn haddaad u macnaysa khalad iyo gef baad gashay fa nicma wanaagsanaa albadiilu kulla bedel qaataa wanaagsanaa min azallati simbirraxana laga bedel qaataa alictidaar cudurdaar baan ammaanayaaye alictidaar ayaan ammaanayaaye nicmo kolkay meesha tahay kaadda ismigaa marfuuca maksuus baa la yidhaha waan ammaanayaaye baad odhanaysaa wa bi'sa xuma alciwadu ciwad xuma min atawbati tawbada laga ciwad qaato alisraaru baan caayayaaye kii hore muxuu ahaa ammaanayaa soo maahayn kanina alisraaru baan caayayaaye ficlu tacajubka markaad macnaynaysid macnihiisa saxda ee mutaabiqa ku ihi waa intaa haddaba halkaana waxaa yaalla insha yaalla inshahaasina sidaad arkaysid waxa weeye inshaha imika aynu hayno waa kii hayru dalabiga ahaa weeyaan waa inshaha imika aynu hayno ee ah nicma iyo bi'sa طلبنا ما هدي وقال عبد الله بن طاهر عبد الله بن طاهر سنو حيري بيت كان صاصعدا لعمرك ما بالعقل يكتسب الغناء ولا باكتساب المال يكتسب العقل لعمرك عمر سين تادان كدارتي ما بالعقل عقلك يكتسب لغما كسبد الغنى قنينمو walaa biiktisaabi almaali maalka kasbashadiisana yugtasabu laguma kasbado alcaqlu caqli haddaad caqli badan tahay ma u malaynaysaa inaad xoolo haysatid caqli badnaanshahani xoolo may kuu keeni mise kuu samayn inkasta caqli badno intuu ilaahay maalka kaaga qadaray unbaad ka helaysaa haddaad maal oo caqliga badani dee maalkuuma qabanayo maalka badanina caqli kuuma qabanayo buui oo haddaad si kasta u maal badan tahay maalkan badani caqligu halkuu kuu tarayay muu kuu buuxin caqlise maad ku iibsan kartaa maalkan badanaad haysatid waa maya midna midka kale kuma ka helaysid buu ku leeyahay caqligiina maal kuma helaysid maalkiina kuma helaysid buu ku leeyahay caqli lacamruka cumrisiintaadaan ku dhaartaye maa bilcaqli caqliga yugtasabu laguma kasbado alqina qaninimo laguma kasbado waayo nin caqli badan oo waxaad arkaysaa intuu kabuhu ay ka dhammaadeen uu ganacsi intaasu sannadood ku jiray haddana caqligiisii uu meel alla meeluu gaadhsiiyo la'yahay haddii iraadada ilaahay meesha ka baxdo maxaad helaysaa ma caqli baa wax kuu qaban waa maya lacamruka cumrisiintaadaan ku dhaartaye maa bilcaqli caqliga yugtasabu laguma kasbado alghinaa qaninimo walaa biiktisaabi ilmaal maalka kasbashadiisana yugtasabu laguma kasbado alcaqlu caqli haddaad maal badan leedahayna caqli dee ku kasban maysid maalkaa badan inshaa halkan yaalla hayru dalabiya inshahaasina waa maxay waa dhaarta lacamruka ku jirta haddaba kelmaddaa lacamruka ah udabada carabkooga in badan ku dureersataa udabada carabkooga aad in badan ku dureersataa laakiin culimada barh badan baa diida oo manciya kuna tilmaama dee ilaahay iyo asmaadiisa iyo sifaadkiisaa lagu dhaaran jiraye waa maxay cumriga lagu dhaaranaya lacamruka ilaahay unbay u bannaanayd udabadu waa kelmaday aad ugu dhaartaan weeyaan haddaad fannigan adabka timaado siaad nin adiibkabayaa uga weydaaba way yar tahay kitaabka khudariga la yidhahdaa masaladaa mar buu isku dayay inuu taxliiliyo taxliilkii uu siiyey baa la daciifiyey khudarigu taxliil buu sax tawjiih saxa ayuu siiyey oo kolkaa la odhan karo ruuxu uu samayn karaa laakiin wuu daciifiyey haddana tawjiiha uu ku tawjiihiyey wa qaala durumma waa nin shaacira oo wakhtigii umawiyiinta noolaan jiray nin aad iyo aad u balaaqo badan buu ahaa carab toosan buu ahaa kalaamka kiisa quruxda badan unbuu qaadan jiray oo welibana axadna una uga horraynin ninkaasi gabayganuu tirinaya muxuu yidhi
لعل انحدار الدمع يعقب راحة من الوجد أو يشفي شجي البلابل
لعل waxaan rajaynayaa buu yidhi inxidaara damci ilmadaa daadanaysee tiftaxaysa yucqibu inuu la cidhbinayo inxidaarkaasi inuu la cidhbiyo raaxatan raaxo inuu raaxo inuu la cidhbiyo bimacnaa raaxa inay la cidhbiso ay ka daba timaado oo min alwajdi xagga jacaylka ah buu ku leeyahay kelmadda wejdiya haddii jiimka lagaa reebo waa jacayl min alwajdi waa kii shaacirkii carbeed odhan jiray ina wajdii biki shadiida araanii caadiran fiiki man cahidtu caduula wejdi jacayl buu noqonaya oo waa wejida kolkaayoo ficilo buu ka yimid sarfi ahaan haddii wujuud loogu dhawaaqana waa helid oo wejada buu ka yimid haddii wujdaan loogu dhawaaqana wuj- wujdaan haddii loogu dhawaaqana wejuda oo ficula buu ka yimid oo waa gaajada iyo dareenkii weeyaan saa darteed gabaygii marka dhoweyd aynu ku soo maraynay ninkii abutayib ahaa wujdaanunaa kula shayin bacdakum cadamun u lahaa gabaygaa wujdaankaa waa cibaareeyey anigu waan ku yar haystay waan ku yar haystay luqa ahaan baan anigu ku yar haystay kelmaddaa wujdaanka ah iska dhaaf wuxuu yidhi lacala inxidaara damci ilmadaa daadanaysa waxaan rajaynayaa yucqibu inuu la cidhbiyo raaxatan raaxo oo min alwajdi jacayl ah inay raaxa iga dambayso ilmadan ayaan rajaynayaa buu yidhi aw yashfi ama in- ama in- inuu daweeyo inxidaarkaasi ilmadaa daadanaysa inay daweyso shajiya albalaabin murugta meelaheedii gubanaysay laabtii ololaysay ma garanaysaa waayo in badan bay udabadu aaminsan yihiin ilmadu inay kalxamaha iyo meelaha gubanaysa ay wax ka darto waxay ku odhanaysa soomaalida laftirkoogu noocaasay aaminsan tahay kolkay dhimasha soo gaadho ama ay ay dhib soo gaadho way ilmaynayaan oo way qaylinayaanoo waa ku sidee baa la odhanayaa waan ku ciil furfuranayaa bay ku leeyihiin ciilka ay hayaan yaan iskaga furfurayaa bay ku leeyihiin kolka udabada rag badan baa noocaa dareemi jirayo ilmadu inay murugtii ruuxa ku cabursanayd ee- ee gubaysay oo la sii daayay inay tahay ay kolkaa warwarkii inuu ka yar jabayo ayay aaminsanaan jireen
lacala waxa laga- waxaan rajaynayaa inxidaara damci ilmadaa daadanaysa yucqibu inuu la cidhbiyo raaxatan raaxo oo min alwajdi jacayla aw yashfi ama inuu daweeyo shajiya balaabil meelihii murugta balaabisha maxaynu nidhi murugta saw maaha beyd baa jira aan idin tilmaamay kelmadda balaabil ihi khamrada way noqotaa saynu horey u sheegnay murugadana way noqotaa shimbirahan yaryar ee cajiibka ah ee dee bulbulka loo yaqaanana way noqotaa waa kii shaacirka carbeed saddexdaba kulmiyee yidhi waida albalaabilu afsaxat bilugaatiha fanfi lbalaabila bixtisaa'i balaabila waa saddex balaabil waida albalaabilu shimbiraha yaryar ee balaabishi ihi afsaxat bilugaatiha kolkay heestii yari ka sii daayaan buu yidhi waida albalaabilu afsaxat bilugaatiha balaabishi hore waa shimbirihiya ma garan fanfi lbalaabila markaa uun murugta iska eri balaabisha dambana waa maxay waa murugadiiyo waa teenan iminka aynu hayno fanfi lbalaabila markaa murugada eri buu ku leeyahay maxaad ku eriyeysaa bixtisaa'ik balaabila galaas yadoo khamra ah ood kabato buu leeyahay balaabisha dambana waa maxay waa khamradii weeyaan kolkaa ninkani dee waa nin aan aan aan khamriya wax xukunkeyga garanayni waa nin isagu adiibo oo iska gabaygaa iska tirsanaya weeyaan kolkaa waa kelmadii balaabil ahayd oo saddex meelood intay soo dhacday saddex macno kala tusinaysa
waad aragtaa beydkaa haddaba lacala inxidaara damci yucqibu raaxatan min alwajdi aw yashfi shajiya albalaabili wayna leeyahay waa dalabi insha dalabiya waana qaybtii rajaha weeyaan ataraji weeyaan wa qaala aakhar nin kalena wuxuu leeyahay
عسى سائل ذو حاجة إن منعته من اليوم سؤلا أن يكون له غد
casaa saa'il waxaa la rajaynayaa buu ihi ninka saa'ilka ah ee miskiinka saa kelmadda saa'ila waa taqaanaayo luqa alcarabiya macaani badan bay ku timaadaa saa'ilka ka miskiinka ee wax ku su'aalanayaa la yidhahdaa mararka badhkood saa'il saa'ilun waa miskiinka ka baahan ee muxtaajkaa saa'il la yidhahdaa marna maxaa la yidhahdaa saa'ilka waxa dareera ayaa la yidhahdaa maaun saa'il baa la yidhi waa biyo dareeraya marna maxaa la yidhahdaa saa'ilka waa ficlu amar saa'ala ka yimid oo saa'il war bal su'aal war bal su-aaloo ninka wax weydii waa waa iska istifaam weeyaan kolka waxaa jira aduu macaani badan bay usoo aroortaa saa'ishu kolka iminka waxa weeye kii miskiinka ahaa ee baahnaa qariinada aynu u haynaana waa duu xaajatin duu xaajatin casaa saa'il waxaa la rajaynayaa ka miskiinka ah kaasoo duu xaajatin baahi u saaxiiba in manactahu haddaad qadisa min alyowmi maanta haddaad qadiso su'lan su-aashaa uu ku weydiistay su'ligu waxa weeye waa ismi mafcuul oo waa master min tacbiir ilmaster wairaadad ismi lmafcuula waa mas-uul waxa uu ku su-aashay haddaad maanta ka qadiso waxaa la rajaynayaa an yakuuna lahu qadu inay berri isaga u ahaato odaadna berri hoos fadhiisata buu kuleeyahay haddaad berri hoos fadhiisata maxaad u malayn kii shalay un adigu aduu diideed qadisay
saasaa laga yaabaa buu yidhi casaa saa'ilun duu xaajatin in manactahu min alyowmi su'lan an yakuuna lahu gadun casaa waxaa la rajaynayaa saa'ilunka saa'ilka ee miskiinka kaasoo duu xaajatin baahi u saaxiiba in manactahu haddaad u diido min alyowmi maanta su'lan wuxuu ku weydiistay an yakuuna lahu gadun berri inay u ahaato isna berri kuu diido halkan haddaba inshaa yaalla inshahaasina waxa weeyaan waa casaa waa kelmadda casaa aynu arkayno weeyaan iska dhaaf albax alamila almutaqadima tusaalayowgaa inoo hormaray jamiicuhaa siday u dhan yihiinba inshaa'iya weeyaan liannahaa laa taxtamil ma ixtimaalayaan sidqan walaa kadiban waidaa tadabartahaa haddaad egeegto jamiican dhammaan wajadtahaa waad helaysaa qismayn laba qaybood iyagoo ka kooban faamilatu aa'ifati اluulaa aa'ifada koobaad tusaalayowgeega yulabu bihaa waxaa lagu dalbaa xusuulu shayin shay inuu xasilo oo lam yakun xaasilan waxaan xaasil ahayn waqti dalab inuu xasilo ayaa lagu dalbaa waa waraaqdan aynu soo dhammaynay boggeega hore way faqrada hore walidaalika yusamaa waxaa lagu magacaabaa alinshaa oo fiihaa ku jira dalabiyan baa lagu magacaabaa amaa amilatu aa'ifati haaniya daa'ifada haaniyada a tusaalayowgeega falaa yulabu bihaa shayun shayna laguma dalbo walidaalika sidaa darteed yusama alinshaau waxaa lagu magacaabaa oo fiihaa ku jira hayra dalabiyin baa lagu magacaabaa tadabar waxaad si fiican uga fikirtaa alinshaaa dalabi inshaha dalabiga ah ka fikir oo fi lamilati oo fi lamhilati aa'ifati اluulaa daa'ifada hore tusaalayowgeega ku jira tajidhu waad helaysaa taaratan mar yakuunu bilamri kiyo amar ku sugnaanaya kamaa fi lmithaali اlawli waaba tusaalaha hore wa taaratan marna binahyi kiyo ku sugnaanaya kamaa fi lmithaali thaani waaba tusaalaha labaade wa taaratanna bilistifhaam buu ku sugnaanaya kamaa fi istifhaam buu ku sugnaanay kamaa fi lmithaali haalis وتارةn بتmني buu ku sugnaani كmا في المثال الرابع وتاaرةna بالنداء buu ku sugnaani كmا في المثال الخامس وهaذiهi tani hiya iyadu أنواaع الإنشhاء إنشhاء أنواaعdiisa weeyaan aطلبية ee طلبiga ah التيi taasoo سنبxثu aynu baarhbaarhayno عanهaa xaggeega في hada الkitاaب kitaabkan aynu ku baarhbaarhi doono انظر bal waxaad egtaa ilى الأمثiلaةi طائفaةi ثانية طاaئفada ثاaنiyada ah تusaalaheega تجid waxaad helaysaa وasائل الإنشhاء إنشhaha wasaaئشheedii فيihaa dhexdeeda kaثيiرaة iyadoo badan faqad yakuunu wuu ahaanayaa bisiyaqi tacajub siiqooyinka tacajubka ayuu ku sugnaani kamaa fi lmithaali saadis waa ka lixaadba oo kaleba aw bisiyaqi lmadxi wadami buu ku sugnaani kamaa fi lmithaali saabiq aw bilqasam buu ku sugnaani kamaa fi lmithaali haani haamin aw bilacalla iyo wacasaa iyo wagayrihimaa buu ku sugnaan oo min adawaati alrajaaa kamaa fi lmithaalayni alakhiirayni waqad yakuunu wuu noqonayaa bisiyaqi alcuquud siiqooyinka cuquuddana wuu ku soo arooraa inshuhu ka bictu iyo washtaraytu iyo waxa la midka ahba weeyaan bictu iyo ishtaraytu iyo waxa la midka ah ayuu noqonayaa wa anwaacu linshaa inshaha anwaacdiisu hayru talabi een talabiga ahayn laysat maaha min mabaaxitثi cilmi اlmacaani cilmulmacaaniga mabaaxiftiisa ma aha walidaalika sidaa darteed naqtasir fiiha waxaynu ku gaabsanaynaa calaa maa dakarnaa baynu ku gaabsanaynaa walaa nutiilu fiiha albaxa waxba baxi iyo hadal badanna la iman mayna buu yidhi alqaacida aw alkhulaasa alinshaau inshuhu nawcaani waa laba nooc dalabiyun mid dalabi baa la yidhaah wa hayru dalabiyin midna dalabi hayrkii weeyaan fadalabiyu haddaba ka dalabigiihi maaka weeyaan yastadcii dalbaya madluuban madluub hayra xaasilin aan xaasil ahayn waqta dalabi dalabka waqtigiisa wa yakuunu bilamri buu ku sugnaan iyo wanahyi iyo walistifhaam iyo watamani iyo wanidaa wa hayru dalabiyi iyo midaan dalabi ahayn maaka weeyaan hayru dalabiguna laa ystadci aan dalbaynin maluuban maluub walahu wuxuuna leeyahay siyaqun siiqooyin kaiiratun badan minhaa waxaana ka mida atacajub iyo walmadxi iyo wadam madxigiiyo demigu tacajubkunbay ku jiraan xaaji madxigiiyo demigu waa tacajubkunbay aqsaamtiisa yihiin sheekh wuu inoo kala qaaday iyo walqasam iyo waafcaal raja wakadalika kuwaa waxaa lamida siyaq lcuquud ba iyaguna lamida siyaq lcuquudkiina waa noocaas oo kaleu namuudaj libayaani nawci linsha inshaha noociisa bayaamintiisii fii kulli mihaalin min alamhilati alaatiya ayuu u sugnaaday qaala abu tamaam baa leh laa tasqinii maaa almalaami fainanii sabun qad istacdabtu maaa bukaa'i abahay canaananin buu leeyahay ninka abu tamaama waa taqaanay inta badan naftiisuu ka hadlaa ninkaasi wuxuu ahaa nin falsafiya buu ahaa abu tamaam falsafada aad nin ugu tegay buu ahaa naftiisuu aad ula hadlaa laa tasqinii hay waraabinin maa almalaam canaanta biyaheega hay waraabinin fa inanii sabun buu leeyahay anigu kalabaa nin waxaan ahay wax jeceloo jacayl badane qad istacdabtu maa bukaai waxaan macaansanayaa oohintaydan biyaheega ayaa igu filan oon macaansanayaaye waxba biyaha canaantaiyo dhibaatada iga daabu leeyaho hay waraabinin halkaa inshaa yaalla waa anaad iska caddahay baan u malaynayaa saad u garanaysid waaba nahyiga dee laa tasqinii kolkaad tidhaahdo waa nahyiga koobaad wuu kaaga shaqaynayaa waxaas oo dhan waxaasoo dhan isagaa kaaga shaqaynaya adna insha allah waad iska soo aqriyi doontaa waxaynu ku soo xojisiinaynaa alinshaa alabi inshaha alabiga ah ayuu baaban baaban imika iyo kelimatan kelimatan ayuu inoogu soo dhigdhigayaa amarkiibuu inoo soo qaadiyo uu inoo sharxi nahyigiibuu haddana soo qaadiyo uu inoo sharxi kolba baab buu inoo soo qaban iminka amarkiibuu inoo soo qabtay alinshaaa dalabi almr alamila min risaalatin risaale xaggeed waxaa ka sugnaa oo licaliyin u sugnayd radia allaahu canhu wa bacaa bihaa ila bni cabaas uu u diray ibnu cabaas wa kaana ibnu cabaasna wuxuu ahaa caamilan shaqaale bimakata ayuu ka ahaa amaa bacdu ayuu yidhi haddaba cali faaqim linnaas dadka u ogol xaja xajka wadakirhum waxaad xusuusisaa biayaami illaah ilaahay ayaamihiisana xusuusi wajlis lahum alcasrayn labada wakti waa niska hore iyo niska dambeba usoo fadhiiso oo fa afti u fityo almustaftiya ka fatwada doonaya wa callim waxaad bartaa aljaahila kaan waxba garanaynin wadaakir waxaad mudaakaro la samaysaa iyo xusuus alcaalima ka caalimka ana mudaakaro la samee haddaba caliyu bnu abi aalib waad aragtaa amar baa intaasoo dhan amarkiisa inuu ku soo arooraya waa amar wixiisaasoo dhan macnuhu faa'iidaynaya waa maxay faaqim linnaasi alxaja waa dee amrun maca isticlaa ninkaa sarreeyaa markuu ninka ka hooseeya amar u gudbiyo amrun maca isticlaa'in baa la yidhaha amrun maca isticlaa'in ilaahay markuu inaga inala hadlayo ee aqiimu salaata layna leeyahay waa amrun maca isticlaain mar kaste qaacidadu waxa weye ninkaa sarreeyaa kolkuu amar kuusoo gudbiyo waa amrun maca isticlaa'in baa la yidhahda isticli amar isticli ku jira weeyaan waa dee sarrayn saxa ninkaa sarreeya amarka kuusoo gudbiyey fa aqim baa la yidhi linnaasi alxaja dadka manaasigta u hagaaji oo u sii diyaargaree baa la leeyahay xajka aqim maxaad dareemaysaa kolkaa waa amrun maca isticlaa wadakirhum xusuusi biayaami illaah waa ayaamihii aynu garanayne ayaamahaana ummadda u sheeg buu ku leeyahay ayaamihii ilaahay u sheeg buu leeyahay waa cumriga intii ka tegey cumrigoogii xumaa uga warran si ay uga tawbo keenaan wadakirhum xusuusi biayaami illaah halkaa wadakirhum waa amrun maca isticlaa wajlis lahum waxaad usoo fadhiisataa alcasrayn waa niska hor iyo niska dambe waa niska hor iyo niska dambe min baabi takliiba abaweyn waa kii la odhan jiray hooyadii aabbaha wajlis waxaad usoo fadhiisataa lahum iyaga alcasrayn ijlis u fadhiisaa la yidhi waa amrun maca isticlaal fa afti u fatwo almustaftiya ka su-aasha doonaiyo fatwaha ee su- ee fatwo doonka ah halkaa markaad labada waqtiba soo fadhiisatid halkaa uga fatwo maa sha allah wa callim waxaad wax bartaa aljaahila kan jaahilkan hal la garanayninna een isagu fatwiya halkaaba gaadhinna intaad usoo fadhiisatid isna waxbar wadaakir waxaad mudaakaro la samaysaa alcaalima ka caalimka ana een mustaftina ahayn jaahilna aan ahaynna isna mudaakaro la samee cilmigiibaa u sugmaye adna kuu sugmaye xabru haadihi lumma ayaa tusaalayowgaa la siinaya waxaasoo dhani waa amrun maca isticlaa wa qaala tacaala ilaahay wuxuu leeyahay amarkaa amrun maca isticlaa laakiin amrun maca isticlaa sow ma ahayn haddana waa bisiiqati ifcal eg waa bisiiqati ifcal siiqa amar sow ma ahayn siiqatu lamar baa loo yaqaanaa siiqatu ifcal haddii idrib lagu yidhaahdo waa amrun oo bisiiqati ifcal baa la yidhaahdaa bisiiqati ifcal haddii kallim lagu yidhahdo kallim limaada taskut kallim haddii lagu yidhaahdo kallim waa amrun bisiiqati ifcal amar oo dhan baa bisiiqati ifcal loo yaqaanaa ilaahay wuxuu yidhi walyuufuu ha oofiye nuduurahum waxay ku nadreen nin kastooba haddaad ilaahay nadar la gasray oofidee walyuufuu nuduurahum walyadawafuu ha dawaafeen bilbeyt alcatiiq beytkii catiiqa ahaana ha soo dawaafeen aayaddaa qur'aanka ah amar baa ku jira amar amarkaasi si ilaahay inalama hadlayo oo inama amrayo sow masaakiintan aadamahaana ma amrayo waa amrun maca isticlaa laakiin siiqadiisa markaan eegno waxa weeye mudaaric lagu kordhiyey laamulamar waa muda siiqatu ifcal ma aha kolkaynu leenahay walyuufuu ma siiqatu ifcal ba mise waa mudaaric laam wata laamulamar waa mudaaricoo laamulamar buu ku faa'iideynayaa walyuufuu iyo walyada iyo iyo walyadawafuu labaduba siiqatu ifcal maahe waa mudaaricii wa qaala tacaala ilaahay wuxuu leeyahay calaykum anfusakum laa yadurukum man dalla ida اhtadaytum calaykum waxaad laasimtiin anfusakum naftiina nin kastaba naftaada badbaadi naftaada badbaadi laa yadurukum idinma dhibayo man dalla ninka baadiyooba idaa htadaytum idinku markaad hanuuntiin aduu haddaad naftaada badbaadisid kaaluma ilahay waxba kaaga qabsan maayo asxaabta bar baa u fahmay fitankaa laga hadlayayo gurigaagu dhex fadhiso naftaadun xumaanta ka ilaali waa kii abibakar iyo aynu garanayna dee qisadoogi waa laga diidayo laa eh, calaykum anfusakumtu waa naftaada badbaadinteedu waxay ku xidhan tahay inaad ummadda badbaadisi calaykum anfusakum naftaada laazim kolka lagu leeyahay waa ummadaana khayrka u sheeg haddii kale naftaadii baadan badbaadinin badee haddaba halkaa amar baa yaalla ilaahay baa ina amraya sow maaha masaakiintan aadamuhuna amraya waa amrun maca isticlaa laakiin siiqadiisu waa maxay calaykum anfusakum siiqadiisu waa ismu ficil calaykumta ayaa ismu ficila oo amarku marna mudaaric laam lagu kordhiyey baa amar keensada marna siiqooyinka ifcaal loo yaqaana amar keensada marna ismu ficil amar wax la yidhaha baa jira ismu ficil amar ilayka cani somadan odhan jirin ar xaggaa iga mar ilayka cani xaggaa iga baydh sooma jidhaahd waa dee ilaykadu waa ismu ficil amar weeyaane la soco wa qaala tacaala ilaahay wuxuu leeyahay wa bilwaalidayni labada waalid ixsaanan sama u sameeya labada waalid maxay u sameeya samafal waayo ilaahay baaba dee ayaa tawxiidkiisii la xidhiidhiyey labada waalid aniga iyo waa alla ee aniga iyo wixid oo hay shariig yeelina kolkuu yidhi wa bilwaalidayni ixsaanan xaqoogu waa cajiib haddaba wa bilwaalidayni ixsaanan ilaahay waa amar buu bixiyey u samafala labada waalid samafal amarkaasi ilaahay buu ka soo fulay innagaana layna amraya waa amrun maca isticlaa laakiin siiqada lagu gutay waa maxay waa master waa master ficilkiisa naaibkaa ixsaanantaa weeyaan ixsaanantaa haddii aad shukran soo ma jidhaad shukran shukran waa maxay shukran waa master oo wuxuu naaib ka yahay ficil amar oo meesha ku jira ama xamdan lirabbina ficil buu naa ayuu naaib ka yahay wa bilwaalidayni labada waalidna ixsaanan samafal u samafala ixsaanan waa master ficil ficil meesha ku jira ficlu amara wa axsinuu bay ayuu naaib ka yahay ficlu amar kolkaas siiqadani haddii masterkani hadduu ficil ficlu amara uu naaib ka yahayna isna amar buu faa'iideeyaa waa afar tusaale inaad arkaysid mooyaane siiqatu ifcal iyo mudaaric laamul amar lagu kordhiyey iyo ismu ficil amar iyo master ficilkiisii naaibka ah afartaasaa amarka faa'iideeya wa qaala abu ayib abu ayib ninkii la odhan jiray wuxuu yidhi fii madxi sayfi dawla sayfu dawlu ammaanaya muxuu yidhi
كذا فليسر من طلب الأعادي ومثل سراك فليكن طلاب
wuxuu leeyahay sayfu dawla si fiican buu acdaada uga ayuu uga aarsadaa buu leeyahay dee waa nin la yaqaano sayfu dawla kadaa saasoo kale falyasri ha u guureeyo man dalaba alcaadi ninka cadowgiisa raadsanaya siduu ninkaasi u guureeyey oo kale ha u guureeyo buu leeyahay nin habeenkii saaxiib ma cadow iska celi kadaa saasoo kale falyasri ha u guureeyo man dalaba alcaadi ninka cadowgiisa rabaa wa mila suraaka saad adigu u guuraysay oo kale falyakun ha ahaadaan adilaabu kuwa wax dalbaya kuwa dullaabta ee wax dalbaya sidaa adigu aad u guuraynayso oo kale iyaguna ha u guureeyaan laakiin hadday guurayn waayaanay ka seexdaan yayna odhanin waxbaanu dalbaynaa iyo cadow baanu jebinaynaa toona haddaba halkaa maxaynu ku haynaa falyasri iyo falyakun labadaa ayaynu ku haynaa laakiin labadaa kelmadood siiqada faa'iidaysay ma siiqatu ifcaal baa mise waa mudaaric laamulamar lagu kordhiyey waa mudaaric laamulamar lagu kordhiyey bay noqonaysaa mudaaric laamulamr lagu kordhiyey midda kale mudaarica laamulamarka lagu kordhiyey saw kadaa falyasri man dalaba lacaadi ma odhanin amarkan yuu la hadlayaa nin kastoo cadowgiisa raadsanaya soo lama hadlayo nin kastoo cadowgiisa raadsanaya markuu la hadlayo ma wuu amray bayna odhanayna amrun maca isticlaabaa gabayaagu muu inaga sarreeya inagama sarreeyo cid nagama sarreeyo gabayaagan maba naqaano muxuu inaga sarraynayaa kolka waxaa jira haddaba irshaad baa la yidhaha dariiqadan oo kale wuu irshaadinayaayo wuxuu ku irshaadinayaa waddada saxda eed cadowgaaga kaga guulaysanaysa ayuu kugu irshaadinayaa kolkaasuu ku leeyahay haddaad doonaysa inaad cadowgaaga jabisid habeenkii unu guuree waa irshaad maaha waddadii saxda ahayd buu kutusayaa
كذا فليسر من طلب الأعادي ومثل سراك فليكن طلاب dullaabna waa la odhan karaa kuwa dullaabtae wax dalbaya sidaadaayoo kale ha u ahaadaan wa qaala wuxuu yidhi mar labaad abu ayib yukhaatibuhu kii oo la hadlaya haddana ayo sayfu dawlin buu la hadlayaa muxuu yidhi
أزل حسد الحساد عني بكبتهم فأنت الذي سيرتهم لي حسدا
wuxuu yidhi azil waxaad baabi'isaa xasad alxusaad kuwani xasdaya xasadkooga baabi'i cani xaggaygana ka baabi'i bikabtihim ku baabi'i kabayntooda kabta inagu waynu isticmaalaa soo maaha waxa liita ayaynu kab u isticmaalaa waa noocaasoo kale un carabtana kabtu waa kabo kolkaa bikabtihim kabee buu leeyaho dulle waa dulle bikabtihim dulayntooda dullayntii saxda ahay si si fiican u dullay buu ku leeyahay bikabtihim waayo fa anta adigu alladii kii baa tahay sayartahum ka yeelay nimankan liya aniga iga yeelay xusadan adigunbaa xasadkan ii sameeyey buu yidhi maadaamaad aduna xasadka ii samaysay dee iga difaac xasadkii adunbaa xasadka ii sameeyey wuxuu uga jeeda maad garanaysaa xas asalba ninka xaasidkii yuu xastaa ma nin ka hooseeyuu xastaa baad u malayn miskiinkaa gidaarka fadhiya cid xastaysa maad aragtay xaasidku cid ka hoosaysa ma xasto nin ka sarreeya ama cilmi kaga sarreeya ama caqli kaga ama muxuun kaga sarreeya ayuu xastaa xaasidku kolkaa kolkuu leeyahy adunba xasidkanii sameeyey nimcadii aad isiinaysaed igu tuulaysay iyo maalkii tirada badnaayeed xaggaygu soo waday acdaadii kolkay arkeen ay yidhahdeen wallahi ninkaasi nimcadu haysto haa tu laga xasta weeyaan kolkaas acdaadii xasade de adaa xasadkaa ii sameeyey iga baabi'i buu yidhi xasadkan oo iga jabi oo dulle welibana buu leeyahay azilzuuli xasad alxusaad kuwa xusaada ah xasadkooga zuuli canii xaggayga ka zuuli bikabtihim dullayntoodana ku zuuli fa anta adigu aladii kabaa tahay sayartahum ka yeelay lii aniga iga yeelay xusadan aduunbaa iga yeelay inay xastaanbe oo nimcadan idin keentaa sababtee iga iga difaac buu yidhi haddaba azilshaasi waa siiqatu ifcaal xagga siyaqa kolkaynu eegno siiqatu ifcaal bay noqonaysaa sow maaha xagga kolkaynu eegno macnahana yuu la hadlayaa ninkani ya cid ka sarraysuu la hadlayaa mar kastood cid ka kaa sarraysa aad la hadlaysa amar culimmadu way ka xishoodeen inay yidhahdiinoo duca duca bay yidhahdeen duca wuu baryayaa dee amiirkaaga waad baryi kartaa una miyaad amri kartaa waxaa sameeya amiir maad odhan kartaa waa ceebe baryuun baad ku leedahay ilaahay kolkaad leedahay allaahuma arxamhu allaahuma kfir lii danbii kolkaad leedahay ikfir lii ikfir kolkaad leedahay waa siiqatu ifcal sow maahayn laakiin yay ka soo fushay adiga sow maaha yaad la hadlaysaa ilahay ilaahay maad amri kartaa waa laga xishooda ilahay inaad haddaba tidhaa waan amraya kolkaa waa duco uun ilahay waad baryaysaa un weeyaan ilaahw bal dembigan iska dhaaf kolkaa kanna waa du ducaiya waa layidhi kolku ka hoose uu amarku ka fulayo ka sarana uu u fulayo duca loo yaqaanaa
أزل حسد الحساد عني بكبتهم فأنت الذي صيرتهم لي حسدا
وqaala imra'u lqays imra'u lqays ninkii la odhan jiray isaguna wuxuu leeyahay gabaygan waa imra'u lqays muxuu yidhi bal jooga imra'u lqays wuxuu yidhi kiyoo taa tilmaamaya
طفاء نبك من ذكرى حبيبي ومنزلي بسقد اللواء بينا دحولي فحوملي
wuxuu yidhi imra'u lqays qifaa warbal istaaga nabki aynu oyno min dikraa xabiibin xabiib xusuustii aynu la oyno iyo wa manzilin guribe guri iyo xabiib baynu maanta xusaynaaye bal kaalahe waynu wada ooyeynaaye buu yidhi oo haddaba siqdiliwa meesha siqdiliwe la odhan jiray ku yaalla oo siqdiliwuhuna bayna daxuul daxuul dhexdeeda ku sii yaalla oo fa xawmalin haddana xawmal kaga sii dhex yaalla waxaa jira laba riwaayo oo riwaaya ay sheegayso in xa la aqriyo daxuul ah riwaayana ay sheegayso in kha la aqriyo oo dakuul ah riwaayadaa doonto ayaad qaadan kartaa ama daxuul baad odhani ama dakuul baad odhani taa doontaad qaadanaysaa ragga bedhkood baa tilmaama beydkan inuu yahay imrawlqays oo dee almeliku diliil ninkii la odhan jiraya ninkii cajiibka ahaaya waa beydkii koowaad uu ku gabyo bay yidhahdeen ragga bedhkood waxay yidhaahdeen nimankan inta badan inta badan ahdeli nimankan ree yaman baa ugu badan riwaayadaa ragga soo fuliyee aabihii gabayaabu ahaa dee sayid idil buu ahaa sayid idil buu ninkani ahaa qabiil idil buu maamulan jiray laakiin aabihii xagga ma cadaaladiisaa fiicnayn oo horta ninkan yari buu ku eriyey imrawlqaysa intuuna eriyin waxay yidhahdeen aabihii gabayga u tirin jirayoo inankan markuu dhalo inankani gebyi waayey laba nin buu udhiibo wuxuu yidhi hadduu gebyi waayey igaba soo gowraca buu yidhi qacanta intaad qabatiin laba nin baa dee qacanta soo qabtay bartii lagu qalayay halkaa kusoo bireeya la yidhi halkii markay ku dhow yihiin unbuu istaago wuxuu yidhi un طفاء نبك من ذكرى حبيبي ومنزلي في سقد اللواء بين دخولي فحوملي warbal istaaga unbuu yidhi ya kifa labadii ninee soo soo dilayey ayuu la hadlayaa markaasuu yidhi waa kifa warbal hadda istaaga nabki aynu oyne waxay udabo oo dhani la wareereen tarkiibkaa yar macnihiisa kifa nabki waayo maanta o dhan haddii sharxa la yidhaha intaa yar un bala sharxi kifa nabki macnaha ay leedahay iyo hadalka lagu gudanayaa intuu leegaya kolka la eego waayo ninkani wuxuu tilmaamay ee kifaa nabki macnaheega haddaan soo kooban soo duuduubo waxay ka dhigan tahay niman yaho waxa igu dhacay balaayo aniga daaya ee cidda maqashaa ayna ka adkaysanaynin ee aan ooye ee idinkuna istaaga oo ilo ooya musiibadaa hadalkii intaa la egaa muxuu ku soo ururiyey kifaa nabki markuu kifaa nabki yidhi ayay yidhaahdeen ninkani waa afsaxu lcarab yaan la dilina odaygaynu ku celinna bay yidhahdeen sidii bay qacanta usoo qabteen oo odaygii ku soo celiyeen sidii buu gabayaa ku noqday dee gebigiisa aynu aragnay oo meel kasta uu buuxiyey reega barhkood intaa ilaa milyan bay gaadhsiiyaan gabaygiisa laakiin weli aanu maanan arag gabay iska koob kooban mooyaane intan di mucalaqaadka ku jirtaa waxba maaha mucalaqaadku waxba maaha waa mukhtaaraad mucalaqaadku waa mukhtaaraad laakiin gabaygiisu waa khaariqalcaada weeyaan khaariqalcaada weeyaan gabaygiisu xataa heer waxaa jira culimmada barhkooda uu dabadihii ay qabaan eeg nafti nafti baa jiray bay yidhahdeen ibliis ee jinka xaggiisa ah ninkan jimba gabayga kusoo tuuri jiray rooc baa jiray bay yidhahdeen jimba ku tuuri jiray waayo maalmaha badhkood inan yar baa isurtaagi jirtay bay yidhahdeen kolkuu bayd tiriyaba maaday garanaysaa maya inantaad baydkaa ku sheegaysay baan ahay maaday garanaysaa maya inantaad baydkaa waa jin kolkaa waxay yidhahdeen ninkan xagga gabaygiisu dee khaariq khaariqulcaad u ahaa ragga badhkood noocaasay ku sharxeen oo qifaa nabkeeda noocaasay ka dhigeen ragga badhkoodna waxay yidhahdeen qifaa nabkeedu noocaa maahee waxa weeyaan dikrul adlaal walaa xibba xataa soomaalidu way taqaanaa dikrul adlaal ninka soomaaliga wuxuu ka odhanayaa gabaygu caatifad buu ku salaysan yahay caatifadu waa maxay ninku kolkuu warwarayo ama uu cadhaysan yahay ama uu uu murugo ay hayso warwer iyo kurba markay ku taagan tahay markaasaa gabayga la tiriyaa soo saa maaha haddaba carabtu waxay ka midaysan tahay inay iyaguna markaa gabayga tiriyaan oo ninku wuxuu ka werwaro isxusuusinayaa xataa hadduuna jirinna warwer aan jirin buu meesha keenayaa kolkaasuu odhanayaa saaxiib beri hore aanu kala tagnay iyo guri idiloo afka laga oodayoo dadkii lahaa ay dhinteen iyo asxaabtii baan xusuustee balkaale naftiisii warwar ka keenkeenaya markay naftu murug iyo warwar dareento ayay kasii daynaysaa gabaygii hadduu doonana inan yar inuu la sheekaysto hazal bay ku bilaabaan hazal kolkaa inan yar buu halkan soo dhigaya yoon jirin kolkaasuu magacan jirinna u bixinaya markaasuu maanta inantaa la sheekaysanaya dhexda korkuu mar ayuu gabaygii sax noqonaya ayuu iskugu hagaagaya markaasuu gabayga kasii daynaya hadduu doono faras yar buu soo qaadanaya kolkaa gabaygu uma hagaago carabta inay inan ka sheekeeyaan iyo inay faras horta labadaasay ku bilaabaan labadaa markay ku bilaabaan de galabka gabayga dhinacay doonaan ayay u leexinayaan kolka waa waxa weeyaan waa gudlashadii hore weeyaan ragga barhkood baa odhanaya waa gudlashadii oo qifaa nabki min dikraa xabiibin wa manzilin gudlashadii weeyaan haddaba qifaadaana lala wareeray haddii gudlashada tahay dee qif mooyaane qifaadu maxay ahayd tasniyadani waa maxay awjuh aad u tiro badan ay halkaa ku kala ku kala awilaan tasniyadaa meesha taala qifaa warbal istaaga laba nin baynu ka dhigaynaaye carabta inteeda badan baa kifaada iska taqaano ninka ninka carabigiihi wuxuu ku dabeecaysnaa wakhti kasta inay laba ruux la joogaan waayo geel iyo adhi bay lahaayeen laba nin laba addoonoo midna geela u raaco midna adhiga u raaco ayay cahdadoodu ahaan jirtay hadduu hadlayo dee labadaa nin buu la hadlaya xataa haddaynan labadii la joogin labadii nin baa meelaha dee maskaxdiisa aan ka fogeyn qifaa warbal istaaga qur-aankuna wuu ku soo arooray tan oo kaleo alqiyaa fii jahannama alqiyaa fii jahannama waa aliftan oo kale weeyaan qifa warbal istaaga ragga barkoodna waxay odhanayaan alifkani waxay ka soo qalboontay nuunu tawkiidan khafiifa sidii maxamed ibnu maalig bowlkii matnigiisa ku ishaarayay alif baa loo bedelaa qifa warbal istaaga nabki aynu oyno min dikraa xabiibin xabiib xusuustii aynu la oyno iyo wa manzilin guri xusuustii reeraan jeclaa baan xusuustay kaalay ilo ooya guri reeraan jeclaa oo haddaa bisiqdi liwa meesha siqdi liwa la yidhaahdo ay reerkaasi deganaayeen ama gurigaasi ayuu ku yaallay siqdi liwa liwaa waxa weeye camuuda dooxu waxaan uu qaado meesha uu ku ururiyaa buurtaoo kale biyuhu marmar bay buur ka dhigaan isagay ciidda u wataan buurtaoo kale ah bisiqdi liwa meeshaa siqdi liwa ah ku yaalla siqdi liwahaasoo bayna daxuul amaa bayna dakuul dakuul dhexdeeda kusii yaalla dakuul buu kusii dhex yaallaa fa xawmalin haddana xawmal ayuu kaga sii dhex yaallaa buu kuleeyahay xawmal buu haddana kaga sii dhex yaallaa waad garatay baan u malaynaya gudamada barhkood baa beydkan ayaa tadciif ku sameeyo kelmadda faxawmala bay dhaliileen fadu tartiib bay keensataa waxaana loo baahnaa maxay bayna dakuuli wa xawmalin dakuul iyo xawmal buu udhexeeyaabaa loo baahnaa bay yidhahdeen bayna dakuuli wa xawmal dakuul iyo xawmal buu udhexeeya nimanka sidaa yidhi waa nimanaan fahmin beydka macnihiisa waayo beydkani wuxuu ka hadlayaa gurigaasi siqdiliwu ku yaali siqdiliwana dakuul baa dhul weyna siqdiliwuhuna dakuulkaasuu kusii dhex yaallaa dakuulkaana waxaa kusii dhex yaalla meel yaroo xawma la yidhaayo xawmashaasu haddana kaga sii dhex yaalla tusaalaan ku siinaya waa adoo yidhaahda waa adigoo tusaale ahaan yidhaahda xera awr somalilan bay ku taallaa soo run maaha haddana hargeysay kusii dhex taallaa waa bayna somalilan soo maaha haddana bayna hargeysa sooma sii noqonaysa waa hargeysay kasii dhex taalla haddana marka adoo saasoo kale hadalka udhigo oo kale ayay noqonaysaa laakiin maaha xera awr somalilan iyo hargeysa dhexdeeday ku taallaa miyaa haddii ficdaa yar la qaldo wow loo qaldo dakuul iyo xawmal dhexdooda ayuu ku yaallaabay noqonaysaa sidaana looma jeedin weeyaan kolkaa udabadu ragga udabada ee waxay ictiraadka sameeya inay iska ilaaliyaan fa'daa yar weeyaan waayo ninkii gabayga looga dambeeyaa watay macnuhu ujeedaana noocaa iminka aynu ku taxliilinay weeyaan haddaba waxaa jira qifaa amar baa halkaa yaalla amarkaasina laba nin buu la hadlayaa ayay saaxiibba yihiin sow maynaan soo siiqadu waa siiqatu ifcal sow saa maaha macnaha markaynu eegnana ma ninuu ka sarreeyo ma addoonkiisiibuu la hadlayaa waa maya ma ma sayidkiisiibuu la hadlayaa waa ma iyo ilaahay dee waa maya kula siman buu la hadlayaa sow maaha mar kaste ood mid saaxiibkaaya la hadlaysid waa adoo yidhaha hebelow kitaabkaa i soosi ama cimaamada i dhiib ama cadaygaa ii keene laba simani markay wada hadlayaan waxaa la yidhaahdaa hadalkooga maxay iltimaas kolka amarku waa saddex qaybood ku kaa sarreeya hadduu kula hadlayana waa amrun maca isticlaa kaa kaa sarreeya haddaad la hadlaysidna waa duco ku aad simantihiin haddaad la hadlaysidna waa iltimaas iltimaas oo dalaba iltimaas wa qaala aydan mar labaad buu haddana leeyahy waaba imra'ulqays laftarkiisa markii aabbihii la dilay uu seexan kari waayey ma xusuusantihiin markii buu yidhi ألا أيها الليل طويل ألنجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي wuxuu yidhi beytkii waxaa ka horreeyey
وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكلي markaasuu da yidhi alaa ayuha leylu tawiilu alanjali waan isayn kari waayey buu yidhi faqultu lahu habeenkii baan la hadlay buu yidhi lamaa tamadaa bisulbi markuu dhabarka kala jiiday habeenku oo wa ardafa acjaaza miskahana xagga dambe uu u jiiday oo wanaa'a bikalkali labada keliyoodna uu kala fogeeyey markaasaan adkaysan kari waayo waxaan idhi buu yidhi alaa ayuha leyl alaa hooyaye ayuha leyl habeenkan atawiilu ee aadka u dheerow alanjeli miyaadan miyaadan waabariisanayninba ama alanjeli miyaadan faydmaynin bisulxin subax miyaadan ku faydmaynin or miyaadan subaxdaadii gaadhin waa in jelidaa weeyaan hadda wamal isbaaxu subaxaysigu maaha minka xaggaaga biamsilin mid la yeelayo mar laba hadalkaygan ku waaberiisan mayside oo hadalkaygan ma yeelayside waaberiisigaagii intee ka laaban baan ku idhi buu yidhi haddaba alaadaa maad arkaysaa iska dhaafo injeli waa ficlu amar siiqada waa maxay waa siiqatu ifcal weeyaan injeli maadan fayd injeli faydan bimacnaa waa tamani waxaan tamaniyayaa in waagaagu bariyo kolka amarku tamani buu usoo arooraa sidaa alanjeli oo kale injeli waa siiqadu waa siiqatu ifcal waa idribtii oo tamani ah oo garaac baan jecelahay adigoo uga jeedo kale wa qaala albaxturi ninkii baxturi la odhan jiray waa ninkan waan soo barannay in badan baan u malaynaya isna beydkanuu tiriyey muxuu yidhi
فمن شاء فليبخل ومن شاء فليجود كفاني نداكم عن جميع المطالب
faman shaaa ninka damcaa falyabkal ha iska bakaylo buu yidhi nin alla ninka doonaa bakayl ba ha iska noqdo buu yidhi waman shaaa falyajud ninka doonana ha deeqdo buu yidhi oo deeqsi ha noqdo kafaani waxa aniga igu filan nadaakum deeqdiinna ayaa igu filan can jamiici almataalib wax kasta oon dalbaba deeqni deeqdiinnana igaga filan buu yidhi haddaba falyabkhal iyo falyajud ayaynu uga jeednaa siiqadu waa maxay waa mudaaric laamulamr la geliyey sow maaha mudaaric laamulamr la geliyey weeyaan macnaha uu jeedaana waa maxay waa atakhyiir waa takhyiir mukhayar baa tahay haddaad bakhiil noqonaysa iyo haddaad deeqsi noqonaysaba cidna kuma amrayso weeyaan haddaad doonto bakhiil noqo haddaad doontona deeqsi
فمن شاء فليبخل ومن شاء فليجود كفاني نداكم عن جميع المطالب
wa qaala abu ayib ninkii abu ayib la odhan jirayna wuxuu yidhi
عش عزيزا أو مت وأنت كريم بين طعني القنا وخافض البنود
cish noolow buu leeyahay casiizan adigoo casiisa aw mut ama iska geeriyo wa anta kariimun adigoo kariima bayna طacni اlqanaa waranka wareenkiisa dhexdooda iyo wa khafqi اlbunuud calanka weyn ee biglaynaya adigoo u dhaxeeya halkaa ku geeriyo buu ku leeyahay ama calamadan waaweyn ee biglaynaya iyo waranka wareenkiisa dhexdooda ku geeriyo oo halkaa naftu ha kaaga baxda kariim baad markaa tahaye ama adigoo casiisa oon cidi ku dulmiyeynin noolow buu ku leeyahay waa sidii raggu ay ahaan jireen weeyaan sidii raggu ay samayn jireen weeyaan cish casiizan أو مت وأنت كريم بين طعن آه، بين طعن بين طعن القناء وخفض البنود وأتسوية waxaa laguu simayaa labadana laguu simayaa cish casiizan iyo mut labadaasaa laguu simayaa labadaasi ha kuu sinaadaan wa qaala aakhar nin kalena wuxuu leeyahay arunii bakiilan daala cumran bibuklihi wahaatuu kariiman maata min kasrati lbadli arunii bal itusa bakiilan nin bakayla itusa oo daala cumran cumrigiisu uu dheeraaday bibuklihi bakaylnimo aawadeed uu cumriga ugu dheeraaday bal bakayl bukligu uu cumriga u siyaadiyey itusa buu yidhi wahaatuu bal waxaad keentiin kariima nin deeqsiya oo maata dhintay min kasrati lbadli wax bixintii badnayd nin la dhintay balitusa buu yidhi halkanna waa maxay waa aruniyi iyo haatuu amarka noocaas oo kale waa siiqatu ifcal macnihiisuna waa atacjiis miyaa la tusi karaa bakayl bukligu cumri u dheereeyey maynu heli karnaa kariim deeqsigu uu dedejiyey cumrigiisana maynu heli karnaa midna lama helayo waa tacjiis ba la yidhi amarka noocaas oo kalea التعجيز وقال غيره نك لنا وحو ليهي
إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء
إذا لم, إذا لم تخشى مركز كبقي ويدو عاقبة الليالي habeenada cidhibtooda haddaad ka baqi weydo iyo isbedbedelka adduunka walam tastaxyi anad xishoonna weydo fasnac maa tashaa wax kasta samee isnac maa tashaa baa la guuriyee waxaa doonto sameeye حتى حديث بابا نوعا كسو أروري مقرانيسا اصنع ما تشاء واحد قصتر ما لغو فصحي ميوا تهديد واه هنجباد ماشي ينرنا فيه ويان هنجباد هي تهديد كصومالي دوي تقانا هدو إنن كاقا يري ما انت انت الأرهن ودرتو وكاسو بايلهيو تكان كي بادو درتو وكاسو وكاسو خساريين واحد رمنا سائرور تدام هبلو تكان كي تقو ما انتنا خساري مين تهديد هين مين هنجباد هين واتنو كلويا وقال تعالى إلهي وحليه وكلوا عنا أو واشربوا عبا xataa yatabayana ilaa yuu caddaado lakum idinka uu idiin caddaado alkhayt alabyad khaydka abyadkiihi min alkhayd alaswad khaydka aswadkaa uu ka caddaado min alfajri fajriga aawadii kuluu iyo washrabuu weeyaan kuluu iyo washrabuu siiqadoodu waa amare waa maxay noocey ku timid waa siiqatu ifcal weeyaan macnaha ay faa'iidaynayaanna waa maxay macnaha ay faa'iidaynayaan waa alibaaxa ibaaxa weeyaan waayo kuluu washrabuu ilahay wuu inoo ibaaxeeyey naguma waajibinin haddaad tidhahdo inu ilaahay baa kuluuna yidhi oo na amray oo waa waajib ka warran wakti alla wakti aad cuntiya cabitaanka dulkacdaba aad diido